kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in hay-adaha amniga ay qabteen xubno ku dhex jira dowladda oo u basaasayay kooxda al-shabaab wasiirka warfaafinta soomaaliya daa'uud aweys jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dadkan oo ay qabatay hay-adda nisa ay gaarayaan ilaa iyo toban xubnood waxa uu sidoo kale sheegay inay baxsadeen laba qof oo kale oo ka tirsan hay-adaha amniga kuwaas oo si hoose ula shaqaynaya al-shabaab iyadoo qabashadooda ay timi kadib markii la ogaaday inay jiraan dad ku dhex jira dowladda oo xogta u gudbiya kooxda al-shabaab hay-adda nabasugidda qaranka ee nisa oo ku saabsan in in ka badan toban xubnood oo basaasiin u ahaa khawaariijta ay gacanta ku dhigta hay-adda nisa kuwaas oo beegsanaya basaasinta ku dhex abuuran hay-adaha kala duwan ee dowladda dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda nisa oo arrintaasi muddo dheer baaritaano iyo dabagal ku haysay ayaa waxay soo ogaatay in ay jiraan dad ka dhex shaqaynaya hay-adaha amniga amaba xogta ee dowladda gudbina u gudbina khawaariijta taas darteedna ay suuro gelisay nisa in iyaga waajibaadkooda gudanaya ay gacanta kusoo dhigaan tobankaas xubnood sidoo kale waxaa jira xubno ku dhex jiray ciidamada ammaanka oo basaasiin u ah khawaariijta kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogaan ciidamada amniga waxaana ka mid ah cabdisataar cabdulqaadir ciise iyo cayaanleh maxamed cali oo labaduba ka tirsanaa hay-adaha amniga waxaa haddaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhammaanba hay-adaha dowladda inaysan la macaamili karin xubnahaani basaasiinta ah ee lagu daba joogo sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka soomaaliyeed xubnahan qofkii xog ka helaa ama ay la soo xiriiraan in ay kusoo wargeliyaan hay-adaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya laamaheeda amniga waxaa ka go'an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso gaar ahaanna marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay-adaha dowladda iyo weliba sirta ciidamada howlgallada ku jira dowladda soomaaliya sooma bandhigin caddeymo muujinaya dadka la qabtay kooxda al-shabaab weli kamaysan hadlin dadka la sheegay inay u shaqaynayeen ee ku dhex jira dowladda soomaaliya dhinaca kale maalmihii lasoo dhaafay waxaa wararka soomaaliya hareeyey muran ku saabsan gabar ku ordaysa magaca jaamacadaha soomaaliya oo ka qayb gashay tartanka jaamacadaha adduunka ee lagu magacaabo f i s u oo sanadkan lagu qabtay magaalada jenduu ee dalka shiinaha gabadhaas oo lagu magacaabo nasre abuukar cali ayaa wareeggii hore ee israreebka ka gashay meel aad u hoosaysa arrintan ayaana dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo diyaargarowga tartanka ee jaamacadaha dunida soomaali badan ayaa baraha bulshada kaga falcelisay dhacdada waxaana kaalintaa ay soomaaliya ka gashay tartanka ay ku tilmaameen mid muruga leh haddaba haaruun macruuf oo qadka telefoonka kula xiriiray wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre ayaa waxa uu weydiiyey natiijada ka soo baxday baaritaankooda ee ku aadan arrinkan
waxa waaye waxaan waxanugeed wax sadan ama wax oo yani fajac ama mufaaja'a inagu noqotay shalay markaan baraha bulshada ka aragnay maxay tole waxa siday u dhaceen laakiin nasiib wanaag markaan baarnay xalay guddiga olambika qarankan u yeernay waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaan nooga yimid guddoonkooda waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qolyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyo ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha soomaaliyeed saddexdooda waxaan ugu yeernay xafiiska waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aal weydiin waxaa noo soo baxday marka kow horta marka hore guddiga olombikada soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen taa horta meesha noogu xaqiijiyeen labo waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo nasre abuukar cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada marka intaa kadib markaan xaqiijinay waxay marka wasaaradda hadda soo saaraysa hadduu la yidhaahdo qaraar looga falcelinayo falkii foosha xumaay ay ku kaceen qolihii ka been abuurtay magaca jaamacadaha soomaaliyeed marka sidee bay gabadhani magaca soomaaliyeed ugu oroday magaca jaamacadaha halkaasi ma qabyaalad baa lagu geeyey ma musuq maasuq baa lagu geeyey ma eex kalaa lagu geeyey waxay gabadhaasi ku tagtay aan dhihi karnaa qaab oo aan sax ahayn lasoo marsiinin nidaam transparent ama waafaqsan ee shuruucda tartamada qof markuu heer caalami ama dibad ku matalayo jaamacad ama urur ama dal waxa waaye marka hore horta waa inuu kusoo guuleystaa local tartamada oo gudaha ama local tournamentiga markuu guuleysto champion noqdo dibadda qofka ku matali karaa gabadhan intaba maysan ahayn waxaa lagu geeyey oo aan dhihi karnaa oo xaqiijin karnaa qaab musuq maasuq ah waana midda ay hadda wasaaradda falkaas baarista iyo qotada dheer ay ku hayso jawaabta cadna ay kasoo saarayso saacadaha soo socda marka ma dhabbaa in xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya khadiijo aadan ay habaryarteed tahay maad xaqiijiseen taas baaritaanka oo aynu ku sameynay maxaa la dhahaa gabadha ka qayb gashay maxaa la dhahaa ciyaaraha iyo guddoomiyaha inay ka dhexeeyaan wax oo family ah waa wax jirtoo xaqiiqa oo dhab ah marka tallaabadaad qaadaysaan ii sheeg hadda dabcan waad og tahay go-aanka ad gaadhaysaan dadweynaha la wadaag go-aankaan qaadanayno amaan qaadayn waxaa waay mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama eexda ama musuq maasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan guddoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxaa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxaa waaye inaan shaqada ka joojina kadibna aan baaritaan u dirno marka go-aankaan qaadanayno xaqiiqda waxaa waaye in mas-uuliyaddaas banishmentigeeda uu qof qaato marka ma guddoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud keliya ayaa qaadanaysaa mas-uuliyaddan dad kale ma ku jiraan saacadaha soo socdo ayuu go-aanka soo baxaya markuu soo baxo markaasaa go-aanka official u noqon doona hadduu laayarada markaasaanaan hadduu laayara la wadaagi doonaa bress sidee bay arrintani haddii masuq maasuqa gabadha lagu geeyay sidee bay uga hoos baxday jaamacadihii guddigii jaamacadaha sidee bay uga hoos baxday guddigii olombikada sidee bay uga hoos baxday wasaaraddii ciyaaraha intaasoo dhan see bay uga hoos baxday soo lama dhihi karo cidda mas-uuliyaddan qaadanaysa way ka weyn tahay xiriirka ciyaaraha fudud keliya waxay uga hoos baxday xanaanka gabadhan horta lagu soo xulayay ama meesha lagu salagtagareynayay ama meesha ijraa-aadka broseska wax loogu sameynayay ee broseska markii la bilaabay maynan ogeyn jaamacadaha maynan ogeen olombikada maynan ogeen wasaaradda bal wasaaraddu waxay ka soo gelaysay oo aan rabaa inaan caddeeyo oo dadku mararka qaarkiis ee codadka inta jarjareenay kelibyada soo samaynayeen yacni agaasimaha guud wasaaradda oo gabadha sagootinteeda ka qayb galay annaguna wasaarad ahaan markaan dib u celino waxaan ugu nimid nidaam ah xeer jajab oo xiriiradu ay kusoo wadeen wasaaradaha amiin ay kula soo macaamilayaan xiriirada xul qaran ama waxbay soo diyaarinayaan koox individual soo diyaarintooda isku dabariidkooda ayagaa lahaa jiray kadibna wasaaraddii iyo nidaamkii maamulka markuu yimid waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambaysay leeyihin xulka fulaan u aadaa laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin oversight sida lagu soo xulay kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre oo u warramayay haaruun macruuf dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka todobaadka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo